inuu dee qofkan lasoo qafaashay isagoo ateeca mooyaane biikhtiyaarihi isagu inuu ikhtiyaarkiisa u ateeca mooyaane haddii qofkan la qafaashay ikhtiyaarkiisa isagu uu u adeeco imaamka la baayactamay u baqigii ka soo noqday waa la iska sii dayn markaa isaga wa yuraddu waa loo celin silaaxuhum hubkooda wa khaylun fardahooda ilayhim iyaga ayaa loo celin inqadat ilxarmu markay godo wa uminad laga aaminoodo khaylatum sharkooda wala yustacmalu fii qitaalin dagaalkana loo isticmaali maayo walaa yustacmalu fii qitaalin dagaalna loo isticmaala illaa lidaruuratin dhibaata inay timaado mooyaane walaa yuqaatalo laguna dagaalamaya bicadiimin mid weyn ka naarin dabiyo wamanjaniiqin baalkaa manjaniiq ah ilaa lidaruuratin dhibaato mooyaane kaan qaatilubi waa inay ku dagaalameen ow axaatu bina ama ay dee si weerba inaga qabtaan mooyaane waxau sheekhu leeyahay dee nimankan in talada un la ogolaysiyaa la doonaye waa loo celinayaa hubkoodii iyo fardahoodiiba idanqadat ilxarbu marka dagaalku go waa loo celin wa uminad khaylatum sharkoodana laga aamin noqday kala tagaan ama daacadii de ay usoo noqdaan maxaa yeele de wixii laga baqanayay ee markaa is urursi iyo hor imaatina mar hadduu meesha ka baxay wayn waxoodii loo celiyeyna waa xoolo muslime walaa yustacmalu fii qitaalin dagaalna loo isticmaali maayo masalan hubkoodii iyo fardahoodii dagaal loo isticmaali maayo dagaalkooda iyo mid kala toona laa yaxilu maalu mri'in muslim illaa biibi nafsi minhu qof muslim maalkiisa in la isticmaalo ma banaana tee nafdiisa oo raalli ka ah mooyaane marka waa inaan isticmaal walaa yuqaataluuna walaa yustacmalu fii qitaalin ilaa lidaruurati dhibaato markan dhibaato mooyaane haddii masalan dee ay dadkani ahlu cadligaahi inay jabaan hadday ka baqdeen hubkoodii iyo fardahoodii inay haystaan way ku dagaalami karaan laakiin iyadoon loo baahan lagu dagaalami maayo walaa yuqaataluuna bicadiimin shay weyna oo dhibaatadiisu ay badantay in lagula dagaalamayo kanaarin oo manjaniiqinba weyn dab iyo manjaniiqa baalgele markaa dhagxaanta lagu guraya dabeedna lagu tuuraya halka madaaficda beriga hore ku jiray iyo lagula dagaalami maayo ilaa lidaruurati dhibaata inay meeshaa jirta mooyaane waa lagula dagaalamaya kaan qaataluu bihi dee waxaa hadday nagula dagaalamaan ina waynu kula dagaalami ow axaatuu binaa hadday isweera naga qabtaan ay qirqirayna geliyaanna waa lagula dagaalami walaa yustacaanu calayhim loo kaalmaysan maayo bikaafirin gaal walaa biman midna loo kaalmaysan maayo yaraa isagu raayeynayo imuuqata qatlahum layntooda mudbirina iyagoo jeestay walaw istacaanuu calaynaa biali xirbin biali xarbin hadday inoo soo kaalmaysaan waamanuuhum ay amni iyo ammaanna ay u guntaan lam yanfud fuli maayo ammaanuhum calaynaa guudkeenu ku fuli maayo wanafada calayhim ayagu ku fuli fila saxeedaan qabanno waxau sheekhu leeyahay loo kaalmaysan maayo gaalo dagaalkooda gaalo loo kaalmaysan maayo maxaa yeele waxaanaan dee gaal muslim in lagu sallido waxa kaloo ayana aan loo kaalmaysanaynin biman yaraa qatlahum cidda arkaysa ee sharci ahaan u qabta in la laayo mudbirina iyagoo daba jeestay ee masala cadaawo ka dhaxayso ama dee ictiqaadahaan sida xanafiyiinta oo kale waxaa la yidhi yani sidaa qaba waxaa kaloo sheekhu uhi walaw istacaanuu calaynaa bi ahli xarbin niman gaalaahoo dagaali naga dhexeeya ayay soo kaxaysteen wa aamanuuhum macnaa caqdi ammaanna way u gunteenoo waxay yidhaahdeen ammaanna way siiyeen caqdi nabadgelyana way u gunteen oo heshiiskaa nabadgelinta ilaa xarbiga xabadda isugu keen jirte caqdi nabadgelyana way u gunteen lam yanfud ammaanuhum calaynaa amnigaa iyo caqdigaa ay la galeen ee nabadgelyada ahi innaga inagu fuli maayo maxaa yeele ammaanka dee waxaa loo guntayay in dadka muslimiintaa dagaalka ay ka daayaan markaa in ammaan lagu galo shardi in muslimiinta lala dagaalamo banaana ka iyadoo ammaankaa u gunteen ayaa maalkoodii aynu haniimaysanaynaayoo waxoodii la addoonsanayo asiirkoodii la dilayaayo iyagoo daba jeestay la laynayaayo kooda dhaawaca la israacinayaa xele xarbiyiintii xabaddu ay isugu geen jirtuun bay ka dhigan yihin wanafada calayhim filasaxi laakiin ayaga wuu ku fuli ayagu mar hadday caqdi ammaan la galeen wuu ku fuliyo ayagu de iyagaa magan geliyey waanay ka aamin noqon markaa iyaguna waa inay u fuliyaan walow acaanum hadday u kaalmeeyaan ahlu dimmati caalimiina iyagoo bitaxriimi qitaalina dagaalkeenu inuu xaaraam yahay intaqada cahdu wuu buri oo mugrayna ayagoo la qasbay ayay u gargaareen falaa maya wakada in qaaluu hadday daan dananna waxaan u malayn jawaasu banaanidiisana waa la mid oo annahum iyagu muxiquuna inay xaq ku taagiin cala madhabi haddaan qabano wa yuqaataluuna ka bukaatin baana loola dagaalamayaa waxau sheekhu leeyahay haddii ay u kaalmeeyaan ahlu dhimma dadka aynu jizyada ka qaadaynay ayna dhex deganaayee caqdiga jizyada u guntanaa ayaa u kaalmeeyey caalimiina bitaxriimi qitaalin ayagoo og dagaalkeenna inay nala dagaalmaan xaaraan tahay inta qad cadum caadigoodii waa burayaa dad ehlu xarbi oo kaley noqonayaanoo ka iyagoo soo jeeday iyo usii jeedaba olalayn oo mukrayina hadday yihiin kuwa la dirqiyey hadday yihiinna ahdigoodii sidaa ku buri maayo oo shubha ayaa jirta wakada in qaaluu hadday yidhaahdaanna waa la mid banana jawaazo waxaan u malaynayni dee dadka muslimiintii hadday isdulmiyayaan in qaarba qaar looga hidin karo oo nimankaan anagu niman la dulmiyayaanu u qaadana sidaasaanu dabeedna u garab siinay hadday sidaa yidhaahdaanna ahdigoodii ma burayo oo ana muxiquna ama waxaan uhaysanay inay yihiin o danana ana muxiqun hadday dhahan inay xaq ku taagan yihin waxaan ay samaynayaan oo anaguna qofka hadday xaq ku taagan aan u kaalmaynaa baanu u wadnay hadday sidaa yidhaahdaanna ahdigoodi ma burayo cala madhabi haddaan qabano maxaa yeele daa'ifo muslimiina ayay dee raaceen iyagoo cudurdaarna haysta faslun wa yuqaataluuna ka bogaatin waxaana loola dagaalamayaa markaynu idhaahno ahdigoodii ma burin ka buqaadis ee buqaada ayaa loola dagaalamaya mar haddaynu idhi caqdigoodii arrimaha kuma burin waxaa loola dagaalamaya sidii buqaada oo dee dhiiggoodi iyo maalkoodiiy waa dhowran yahay oo dagaalkoodun baa la jeedinaya mooyaane sidii ahlu xarbiga loola dagaalami maayo faslun fii shuruudi alimaami alacdami waxau halkan nooga hadlaya sheekhu imaamka weyn iyo hogaamiyaha keliya muslimiinta bal shuruuddiisa iyo sida ay ku guntanto waana shay dee faradulkifaaya sida qadaha oo waajib sharci ah maxaa yeele ummadda waxaa laga maarmaana dee cid hogaamisa waa inay yeeshaan diintii oogta oo sunnaha u gargaarta oo qofkii la dulmiyey u garsoorta oo xuquuqdii oofisa oo manaadirka oo xuduudda oogta oo jihaadka oogta yacni inay dadka muslimiintii yeeshaan waa shay waajib sharci ah weeye waajib sharci ah welibana waa inuu mid keliya yahay ee in meel walba ay mid yari ka taagto maaha diin shardulimaami imaamkii shardigiisu kownuhu musliman waa inuu muslim yahay mukallafan waa inuu mukallaf yahay xoran waa inuu xor yahay dakaran waa inuu lab yahay qurayshiyan waa inuu quraysh yahay mujtahidan waa inuu nin xaduljihaad gaadhay waa inuu shujaacan waa inuu gees yahay daa ra'yin waa inuu ra'yi iyo wa samcin wa basarin wa nudqin intaana waa inuu leeyahay wuxuu sheekhu leeyahay shardiga imaamku markaa shardu limaam waa mufradun mudaafun ilaa macrifatin markaa wuu camimayaa shuruuduhu baa loo jeeda shuruud limaam baa loo jeeda imaamka shuruuddiisa waa kownuhu musliman imaamka dadka muslimiinta ay dore waa inu muslim yahay si uu maslaxadda islaamka iyo muslimiinta u dhowdo gaal ayaanu u dhibanayna ma banaano mukallafan waa inuu yahay baaliq caaqila si uu dee dadka arrimahooda tee u wado sebi iyo mid waalantoona imaamadiisu ma ansaxayso maxaa yidhaha iyaga ayaa weli laga yahay cid kale weli uma noqon karaan xorran waa inuu xor yahay dee si uu kaamil u noqdo looga haybadayso kii isaga addoonka ah dee isagii baa markaa khidmo ku mashquulsan dakaran waa inuu yahay mid labo dee si ugu faaruqo o u makansada inuu ragga markaa mukhaaladeeyo oo raggu ayaga ka adkaysi badan oo ka go-aan adag dumarka ka islaan ayana imaaradeedu ma ansaxayso lan yaflixa qoomu walow amra imra'a qolaa arrinkooda islaan u dhiibatay liibaani maayeen baa rasuulku yidhi qurayshiyan waa inuu qurayshina yahay qurayshi waa inuu yahayo al-a'immatu min quraysh rasuulku sala alla alay slm wuxuu yihi a'immadu quraysh ayay ka ahaadeen marka waa inuu qurayshi yahay haddii la helayo mujtahidan wa kownuhu caaliman mujtahidan waa inuu yahay caalim mujtahid ahoo ijtihaadi karo xadduu ijtihaad gaadhay dee si uu axkaamta u garto oo markaa aanu goor kastaba wixii u baahda aanu cid u soo weydiinin ijtihaadi kara waa inuu yahay shujaacan waa inuu yahay nin geesi ah ay geesinimaduna waa qalbi adayg marka dhibaata ay jirto markaa si uu dee ciidamada u maamulo oo cadowyaalka u qaro oo dee u furto oo dhulalka waa inuu niman geesiya yahay daa ra'yin waa inuu ra'yina leeyahay oo dee dadka uu ku maamuli karaya haddii aanu ra'yiba lahayn wax lagula taliyo ma wax kale baanu yeeli karayna waa la isla banjaraya waa la isla fadhiisanaya daa samcin waa inu mid wax maqlaya wa basarin arag wa nudqin iyo hadalna waa inuu leeyahay si wuxuu kala saari karo haddaanu midhba maqlaynin ama aanu waxbaba arkaynin amaba aanu haddiba karaynin dee kaasina habaysna kala wadi maayo wa tancaqidu limaamatu haddaba imaamadu waxay ku guntataa bilbaycati iyadoo lala baycsan walasaxanu baycatu ahlilxalli waalcaqdi dadka waxna fura waxna gunta baycadooda weeye oo min alculamaai culimada iyo waru'asaai madaxda iyo wujuuhinaasi dadka jahale aladiina kuwaasoo yatayasaru ay fudan tahay ijmaacuhum kulankooda wa sharduhumna sifatu shuhuudi waa inay markhaatiyada sifadoodii ay leeyihiin wa biistikraafi limaami imaamkii ka horreeyey oo khaliif ka dhigtaana way ku guntantay ee falow jacala lamra shuuraa hadduu tala uga dhigay bayna jamcin fa ka istikhlaafin ayay la mid tahay oo fayarta fayartaduuna waxay ka raali noqonayaan marka axadhum midkood wabiistilaain wabiistilaahi jaamici shuruudi mid shuruudii koobsaday oo qabsadana way ku guntantaa wakadaa faasiqun iyo wajaahiduna waa lamid sila saxeeddaan qabano waxau sheeku leeyahay haddaba waxay ku guntantaa imaamnimadu saddex arrimood bilbayca iyadoo bayco iyo heshiis lala galo sidii ay dee saxaabadu abubakar ay ula baayactameen cidda baycadaa la gelaysa ee ay ugu guntamayso dadka muslimiintaana tiro maleh ee waxa weeye dadka ahlulxalli waalcaqdi lila dadka waxna fura waxna gunta ee taladu ka go'do ee culimmadu ay ku jirtee madaxdu ay ku jirtee dadka jaaha iyo sharafta leh ay ka mid yihiin aladiina yatayasaru ijtimaacuhum ee kulankooda iyo simaajkooda ay fudud tahay kuwaas ayaa baycadooda la ictibaarinaya maxaa yeele arrinku ayaga ayuu ku toosayaa oo dadka kalena ay raacayaan dhulkao dhan inay markaas dee iska wada waafaqaan ma aha ee waa inay intii isheli karta isu iman kartaa ayay ku guntamaysaa hadday isu yimaadaan shardigooduna kuwa wax la bayactamaya waa sifatu shuhuudda waa inay dada cadaalad leh waa inay yihiin oo sifadii markhaatiga leh ka labaad waxa weeye wa biistikhlaafi alimaam imaamkii hadduu iska dambaysiiyo mid shaksi hadduu noloshiisa ku cayinu laha khaliifa ayuu i yahay si haddii abubakarba cumar uula dagaa uula dardaarmay iyada taasina way bannaan tahay oo way ku guntantaa haddii uu amarkii masalan uu imaamku dee khilaafadii uu shuuro ka dhigo mid markaa tashi ah bayna jamci qol uu hi ka tashaday idinku ciddaa udhiibaysaan faka istikhlaafin istikhlaaf ayay la mid tahay isagoo mid la sii dardaarmay oo yidhi kaasaan idinku ogahay bay la mid tahay hadduu koox yidhi ka tashada fayartaduuna waxay ka raali noqonaya xadow midkooda iyo dabeedna ka raali noqonaya khilaafada u cayinaya sidii cumar baa dee arrinka lix nin cali iyo zubayr iyo cuhmaan iyo cabdiraxmaan ibni cawf iyo sacad ibni abilwaqaas iyo talxa ee dabeedna cuhmaan ay isku waafaqeen intuu intaa u dhiibay saasoo kale weeye waxa kaloo saddexaad wabiistilaayi jaamicin jaamici shuruud mid shuruuddii oo dhan laga wada helo qabsada hadduu mid ka wareego meeshaba inqilaabo kaasina markaa mid shuruuddii imaamada oo dhan uu leeyahay iyadana waa u guntamaysaa dee lagana hor iman mayo si aan dadka muslimiinta dhiigooda aanu isugu daadanin wakadaa faasiqun wa jaahilun haddii mid faasiq iyo mid jaahili uu meesha ka wareegana iyada lafdeedana dee way u guntami sidaa saxi haddaan qabanno caasib ha ahaada arrinkaas taaniga asxagorja ugu diidaya kaa jaahilka ama faasiqaa qultu waxaa li nawaawi haddaanay walow iddacaa hadduu sheegto dafca zakaatin inuu dhiibay ila lbukaati sudiqa biyamiinihi baa loo rumay aw jizyatan falaa may cala saxiix wakada kharaajuna waa lamid fila saxiix haddaan qaban wayusadaqu fii xaddin waa loogu rumayn ilaa an yahbuta bibayinati inuu ku sugnaado mooyaane walaa ahara lahu fi lbadani jidhkana wax raada aanu ku lahayn waxau sheekhu leeyahay xooga yar buu raaciyey marka halkan oo ku wanaagsanayd baa layidhi in kitaabu lbukaat ka hore la raaciyo ee halkan imaamka aan la raacinin wuxuuli sheekhu haddii masalan uu sheegto qof inuu zakadii udhibay bukaadii ama masala ayagii mid kamida wuxu uhi zakadii waa zakadii intay soo noqdeen ay daacadii kala yimaadeen eela zakadii keen siduu bukaadii baan uhi sidiiqa waa loo rumayn dhaar la-aan haddaan la tuhmin haddii la tuhmana biyamiinihi ayaa markaas lagu rumaynaya maxaa yeelay dee waxay ku dhiseen dadka muslimiinta un waxaan la gaarsiiyo dee iguna muslimiintii bay ka mid ahaayeen dee qofka muslimkaana arrinta diintiisa waa loo aaminaa haddii uu dimi sheegto inuu u dhiibay jizye inuu udhiibay bukaadi falaa yusadaq biyamiini loogu rumayn maayo cala saxiixi maxaa yeelay dee waxay ka dhigantay ilan tani dhexdeganaanshahanay ahayde cid kalean isaga dhiibay taa laga yeeli maayo oo laguna aamini maayo waxaanu sheeganayo de waa qof aan daacad ahayn wakadaa kharaajun kharaajna waa lamid oo haddii kharaaj dul laga qaadayey oo markaa qof muslim uu idhaahda buqaadi qadigoodii baan u dhiibay isna loo rumayn maayo fila saxi hele waa u jiro taaniguna wuxuu le waa loo rumay gaal laakiin laga dhegaysan maayo wayusadaqu shaksigii waa loo rumay fi iqaamati xaddin haddii u ihaha xadkii waa layga oogay oo masalan xad lagu yeeshay hadduu ihaha waa layga oogay waa loo rumaysan ilaa an yahbuta bibayina inuu xadku markhaati ku sugmay mooyaane walaa asaradow fil badani jidhkiina aan wax raadi ka muuqanin oo xajkii ku sameeyey marka arrintaa loo rumayn maayo buu leyy maxaa asalku waa inaan la ogin qariino dafcistaana meeshii ma taalo wallahu aclam kitaabu riddati waxaa halkan sheekuu kaga hadlayaa waxaa la yidhaha riddada oo ah gaalowgii ama islaamka noqoshadii allah inaga badbaadiye markaa ridda xagga luq ahaan marka laga hadlayo waxaa la yidhaha arujuuc can ishay ilaa gayri waa shay laga noqdo oo shay kale loo kaco ayaa ridda la yidhaahdaa sharci ahaan ama baabkan iminka aynu joogno waxaa la yidhaahdaa waa islaamnimada oo qofku uu jaro oo uu gooyo ama uu ka noqdo oo ama niyo ama qowl ama ficil uu kaga noqduu ku gooyo hiya riddadu haddaba qadculislaami waa islaamnimadii oo la jaro biniyati niyo lagu jaro aw qawli kufrin ama hadal gaalnimo lagu jaro aw ficlin ama fal gaalnimo lagu jaro sawaun waxaa isku mida qaalow hadalkaa u yidhiya istihzaa'an dheelleel aw cinaadan ama madaxaday aw ictiqaadan ama rumaysnaan u yidhiya midku doonaba ha u yidhaahdo waxaa riddada la yidhaahdaa waa gaalnimada ta ugu xun weeye xugun ahaanna waa ta ugu adag camalkana way burisaa haddii ay geerida la xidhiidho ilaahay baa yidhi waman yartadid minkum can diinihi qofka diintiisa ka ridooba idinka mida fa yamut wahuwa kaafirun ee dhinta isaga oo gaala fa ulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya waalaakhira kuwa camalyaalkoodii way bureen adduun iyo aakhiraba waana asxaabu nnaar waana ku waarayaan ba ilaahay yidhi marka camalkiisii sawaabkiisii wuxuu ku burayaa bimujaradi ridda haddii uu ridoobo qofku camalkii uu sameeyey abaalmarintiisi waa buraysaa macnaha abaalmarintiisi way buraysaa taasina waxay ka dhigan tahay haddii uu soo islaamo masalan xajkii iyo la odhan maayo dib u soo celi wax abaalmarinuusa ku leeyahay ma jirto marka waxa weeyaan buu sheekhu uhi sharci ahaan waa islaamnimadii oo la jaro oo maxaa lagu jarayaa niye ayaa lagu jarayaa niye qofku gaalnimo u niyeeye qofku hadduu gaalnimo niyeeyo oo uu gaalnimo goosto hadda ayuu gaaloobayaa amaa niye kuma goynine wuxuu ku gooyey qawli kufrin hadal gaalnimo ayuu ku qowlay uu yidhi aw ficlin ama hadal gaalnimo fal gaalnimo keenaya ayuu ku ayuu ku dhaqaaqay uu la yimi wuu gaaloobayaa markaa hadduu qofku hadal gaalnimo isaga inoo sheegi doona hadallada gaaladaa lagu gaaloobe ama fal lagu gaaloobo qofku hadduu la yimaado macnaha islaamnimadii wuu jaray waanu ridoobay markaa riddadu waa islaamnimadii oo lagu jaro niyo gaalnimo qofku uu niyeeyo ama uu ku jaro hadal gaalnimo oo u yidhaahdo ama fal gaalnimo oo uu sameeyo haddaba wuxuu inoo qaybiyey sheekhu qawlka qawlkaa uu yidhi sawaaun qaalow istihzaa'an ama ha u yidhaahda dheeldheel aw cinaada ama cinaad ahaan iyo madax adayg ha u yidhaahdo uu canaatamayo aw ictiqaadan ama rumaysnaan uu waxa rumaysan yahay ha u yidhaahdo midkuu doonaba ha u yidhaahdo hadalkaase bacdamaba hadalkaasi hadal mukafira uu yahay oo gaalnimo uu keenayo ama dheeldheel ha u yidhahdo ama canaad ha u yidhahdo ama rumaysnaan ha u yidhahde uu gaaloobaya ilahay baa yidhi qul abiاllaahi waaayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun waxaad ku tilaabaala nabi xodama ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ayaa ku dheeldheelaysay laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ha cudur daaranina baa ilaahay yidhi waa gaalowdeen intii aad rumayseen kadib ayaa gaalowdeena marka hadalku nooca uu doonaba ha u soo baxa ee hadalkaa gaalnimada keenayaa haddii uu soo baxo ama siduu doonaba qofka uga yimaaday qofkii wuu ku gaaloobayaa halkaa markaas waxaa markaa ay culimmadu kaga hadlaan qoliyo suufiyada ka mida ama kuwa la yidhaha alijtixaad waalxuluul ee rumaysan ama kooxda ibnu carabi ee rumaysan yacni in khaaliq iyo makhluuqa ay midoobeen oo isku mid yihiin yani ayay iyo hadallada ka soo baxaan sida xallaajiya ayay aada uga hadleen culimadu oo masalan xallaaj oo kale wuxu uhi ana alxaq anigu xaqii baan ahay qaar baa laga sheegaya subxaani ma fi ljubati gayr llah nasahnaantayda jubbadaydan waxaan alla ahayn kuma jiro iyo hadallo fara badan oo la mid ahoo ka sii xunxun ayaa jira markaa sheekha ibnu muqri la yidhaha iyo niman fara badan oo raacay waxay dhaheen iska daa ayaga ee cidda ka shakida gaalnimadooda ayaa gaaloobaysa ninka ka shakiya gaalnimadooda ayaaba gaaloobaya bay dhaheen culimada qaarkoodna waxay dhaheen waar nimankaan iska dayn oo hadaladooda bal si gaara iyo macnayaal gaar iyo islaax gaara bay leeyihiin aan sidooda u dayno marka wax sahlan maaha hadallada la iska odhanaya dee weliguna waa ninka dhawrsoona ilaahay ka baqanaya e cabsida ilaahay ku jirta en sharciga khilaafayn weeye faman nafaa haddaba qofka anfiya asaanica allihii saanicaha qofka anfiya aw irusula ama rususha anfiya aw ama kadaba rasuulan rasuul beeniya aw ama xallala muxaraman bilijmaaci wax ijmaaca ummadda lagu xaaraantinimeye xalaaleeya ka zinaaba weeyaan iyo wacagsawkaa cagsigii aw ama nafaa wuxuu diiday wujuuba mujmacin calayhi wax lagu kulansan yahay waajibnimadiisuu diiday aw cagsahu ama sidaa cagsigeed aw cazama cala alkufri ama gaalnimadiibuu gootay qadan berri aw taradada fiihi ama waa ku noqnoqday kafara intaasoo masaleba waa gaaloobaya qofka waxau sheekhu yidhi qofka haddaba inkira ee nafiya asaanica ilaahay qofka inkira wujuudkiisa iyo jiridiisa qofka inkiraa waa gaaloobayaa oo mid walba kafaradaas ayaa u taallaa markaa tasmiyada saanic ilaahay lagu magacaabayo iyadoon asmaada ilaahay aanay ka mid ahayn waxaa la yidhi cibaaraadka nimanka mutakalimiinta ah ee hadiyo goolaale caqiidada ka hadlaya mutakalimiinta la yidhahda qaabkaa falaasifada caqiidada uga hadlay oo iyagu banaystay asmaada ilaahayna ishtiqaaq ahaan meel laga soo ishtiqaaqday nas laga soo ishtiqaaqday lagu magacaabi karo subxana allahi aladii atqana kula shayin in allaha sanaca kula shayin kula saanicin wa sancatahu yani ishtiqaaqaa baneeyey in magac ilaahay loogu bixin karo ayuu waafaqsan yahay laakiin sida raajixi waxa weeye asmaada ilahay inay tawqiifi tahay oo wixii aayad qur-aani ay tilmaanto ama nas maga ama xadiis sugani u magac ilahay uga dhiga ayuun baa lagu magacaabaya markaa qofka ilaahay anfiya ee diida aw nafa rusula ama rususha ayuu diiday oo wuxu uhi ilaahayba rusul ma soo dirin ama isagii baaba nebi maxamed dabadi nebidnimo sheegtay ama mid nebidnimada sheegtay ayaabuu u rumeeyeyba aw kadaba rasuulan ama rasuul buu beeniyey aw nebiyan aw sabbahu ayuu muqnigu sii raacinay ama wuu caayay hadduu rasuul beeniyu dhaha rasuul nebi muuse ma jirin ciise ma jirin nebi maxamed ma jirin ama uu caayo ama uu fudayso ama magaciisa ama magaca ilaahay ama amarkiisa ama sunnihii rasuulka ayuu fududaystay oo masalan waxa la war cuntada markaad cunto rasuulku faraha yuu leefi jira suri taasi aadaab maaha ama sidii mid laga sheegaya la yidhi nebi maxamed hadduu sayberiya joogi laha khamriga waa xalaalayn lahaaye meel kulul ayuu joogay yacni waxyaalaha noocaasa qofku haddii uu ku hadlo ama rasuul uu beeniyo aw xallala muxaraman bilijmaac shay la xaaraantinimeeyey oo culimmadu ay ummadda islaamku xaaraantinimadiisa ay ku kulansan tahay ayuu ihi isagu waa xalaal ka zinaa zinadii oo kale u yihi way iska bannaan tahay liwaaskii dabaka markii dulmigii iyo khamri cabiddii waxaas ayuu yidhi waa iska xalaal wacagsahu iyo kaa cagsigiioo masalan shay xalaal ijmaac ku ah oo culimmada muslimiinta ay ku kulaysan yihiin xalaalnimaysa ayuu xaaraantinimay guurkii buu ihi ma bannaana iibkii buu ihi ma bannaana ow nafaa wujuuba mujmacin calayhi ama shay waajibnimadiisa lagu kulansan yahay ayuu yidhi maaha waajib masalan shantii salaadood ayuu yidhi mee taa subaxu kuma jirto ee waa inta kala uun ama ragcad buu mid ka goosta u cudi taasi waa inta waa duhurku waa laba ragcadood ama waa saddex ragcadood aw cagsow ama se cagsiga waxaan waajib ahayn ayuu waajibnimo u rumaystay masalan dee salaadii buu lix ka dhigayba ama maqrib oo kale uu yidhi maxay kaga duwan tahay cishaayigan iyo casrigan ka horreeya afar weeyaan maxaanay kala wadaan waa maxay taasuu markaa ku dara ama masalan dee maalin buu soomkeeda aan rabadaan ahayn ayuu waajibiyey aw cazama cala alkufri qadan ama wuxu uhi berrita ayaan gaaloobayaa maanta bal waan iskala sii joogi kuwane laakiin berritaan gaaloobaya aw taradada fi ama waa ku noqnoqdayo talo miyaad gaalowdaa miyaad ku jirtaa waxyaalahaas ayuu qofku yihi intaa masale aynu soo sheegnayba kafara qofku wuu ku gaaloobayaa intaa masale aan soo sheegnayba wuu ku wada gaaloobaya walficlu haddaba falka almukafiru ee qofka gaalaysiiyaa maa falka weye tacamadahu qofkani uu kasay ee u camdiyey istihzaa'an dheeldheel sariixan oo ku cadbiddiin ku dheeldheelay ow juxuuda low amadiin ka ilqaa'i musxafin kitaabu qur'aan biqaaduratin meel quruna uu ku tuuray wey wa sujuudihi lisanamin iyo sanam oo u sujuudo ow shamsin ama cadceed waxau sheekhu leeyahay halkaa qawlkii buu inooga soo baxay halkana ficilkii buu inooga gelaya waxau sheekhu yihi ficilka mukafirka ah ee qofka gaalaysiinaya maa tacamadahu saaxiibuhu waa wuxuu qofka sameeyey u camdiyo ee uu sameeyey istihzaa'an sariixan biddiin wuxuu u camdiye u sameeya dheeldheel cad oo diinta uu ku dheeldheelayo ow juxuudan low ama diidma uu diidayo ka ilqaa'i misxafin waaba isaga oo dee qur'aankii misxaf waa kitaabka qur-aanka ama wuxuu kitaabka ilaahay ku qoran yahay biqaadurati meel qashina uu ku tuuro maxaa yidhaha waa fudaysi uu ilaahay hadalkiisii fudaysanayo waxaa la mid a dee culumtii sharciga ahayd dii culumta sharcigaana ayagana uu ku tuuro meel qashina ama quruna hadduu ku tuuro iyaduna waa la mid oo qofku uu ku gaaloobayaa biqaaduratin meel quruna ayuu ku tuuray wa sujuudihi lisanamin iyo isagoo masalan sanam u sujuuday oo kale hadduu sanam u sujuudana iyadana wuu ku gaaloobayaa ow shamsin ama cadceed buu u sujuuday ama waxyaalaha kale makhluuqaadka ah ayuu u sujuuday taana wuu ku gaaloobayaa waxa yacni waxyaalahan oo kale masalan sameeya dadka had iyo gooraale jinka ku adeegsada ee jinku u adeega wuxu dirsada ee dabeedna dadkaanu dabiibayna yidhahdeen ama waxay isku daboolaan ama meel kale waxa loogu soo rido kuwaa jinka ku shaqaysta ee wax dabiiba ayaa iyaguna noocana waayo midba midku ka gaalnimo waxyaalahanayse midba midku ka gaalnimo xun yahay ayay uga shaqo badan yihiin qaar waxay shardi uga dhigaan markay u shaqaynayaan inuu kitaabka qur-aanka ku qaajo qaar waxay shardi uga dhigaan inuu kaba ka dhigto qaar waxay shardi uga dhigaan inuu suuli ku rido qaar waxay shardi uga dhigaan inay si ganacaadia dumarka inuu khad qur-aanka ugu dhigo oo ku qoro midba midka uu ka gaalnimada xun yahay ee wuxuu sameeyey uu ka sii daran yahay ayay uga adeegid badan yihiin oo kuu ku dirana ay meerka soo kala gooyaan dawadana ay meelaha uga keenaan ay uga soo xadaan sidaa uu kaga hadlayay muxiid cabdisalaam baali kitaabkiisa laydhaha asaalim lbasaar fi tasaddi bisaxarat alisfaam waxaa kaloo haddaba halkaas sujuudda uu yidhi waxaa kaloo iyaduna jirta inxinaa baa jira ayana oo masalan etoobiyada iyo markaad sii gasho madaxay isku salaamaan oo kala yar weyneynayaba kuwa isu gundhinaya waxoogeyd isu gaabinaya xadurukuuc ayay isu gaadhaan markuu salaamayo midibka hor yimaada ama madaxa ama ka yar sarreeya ilaa rukuuc buu gaadhayaa dadkeenna way sameeyaan mararka qaarkood taasi ayada haddii aanu qofku ula jeedin siduu ilaahay ugu rukuucayay kan inuu ugu rukuuco haddii ula jeeda wuu ku gaaloobaya haddii kaloo isku yar tacdiimaan iyo weynaanu waa ficil xaaraana oo aan loo bahnayn saa daraaddeed baa culimadu waxay yidhahdaan masalan dee qofka marka la salaamayo haddii masala qof fadhiya aad salaamto inaad ku foorarsanne inaad masalan ama u fadhiisato ama qofkii kale uu soo kaco oo dabeetana idinkuwa sidaa ay isu salaantaan ayaan wanaagsan intaad ku foorarsan lahayd walaa tasixu ma ansaxayso riddatu sabiyin wa majnuunin ma ansaxayso waa mukrahin iyo mid la qasbay oo walow irtada hadduu ridoobo oo fa junna dabeetana uu waasho lam yuqtal fii junuunihi waalidaa lagu dili maayo waxau sheekhu leeyahay qofka murtad noqonaya waxyaalaha aan soo sheegnay murtadka ku noqonaya waa qofka mukalafka ah ee mukhtaarka ah macnaha baaliqa ee caqliga leh ee doortay mar haddaan sidaan nidhi sabi isaga riddadiisu ma ansaxayso mid majnuuna riddadiisa iyo gaalowgiisu ma ansaxayaan maxaa yeelay wax takliifa ayaanayn ahayn markaa hadday hadal gaalnimaa ku hadlaan iyo hadday ictiqaadiyaan toona yani iyaga riddadooda ma ansaxayso macnaha waxaa looga jeedaa xukmu ridda dee fal ma hadal wax macsiya way sameeyen ki waala wuu sameeyey ki yaraana wuu sameeyey masalan hadduu waxyaalihii aan soo sheegayna yidhaahdo laakiin xukunkii riddadu ay lahayd ayaan meesha ka imanaynin walaa mukrahin walaa riddatu mukrahin mid la qasbay isagoo qalbigiisuna iimaanka ku xasiloon yahayna ma ansaxaysa gaalnimadiisa ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan sida camaar ibnu yaasir oo rasuulka u yihi ya rasuul allah igamay suulin ilaa yo adiganaan wax kaa sheegaysa iyo cadaabigan adigaan wax kaa sheegay bu sideed qalbigaaga ku helaysay bui de qalbiga iimaankiibu ku xasiloona hadday kugu celiyaan ku celi bui waxau sheekhu uu yidhi haddii uu ridoobo qofki aanu toobadna keenin dabeed waasho fajun ilaahayba dee uu waalo lam yuqtal fii junuunihi lagu dili maayo waalidiisa maxaa yeelay inuu dee wax kala garto oo islaamnimada usoo noqdo ayaa laga yaabaa wlmadhabu sixatu riddati sakraani kii sakraanka ahaa riddadiisi inay ansaxaysa wey iyo waislaamihiiba waxau sheekhu leeyahay ninka sakraanka la yidhaaho sakraan waxa weeye waa kaa isa sakraamiye isagu riddadiisu waa ansaxaysayo kii isagu ama kiniin ka dhargay ama khamri cabay ama wax kaloo lagu sakraamo cabay ee dabeedna sidaa ku waashay hadduu ereyadii riddada ahaa qawlashii lagu ridoobaya ama falalkii lagu ridoobaya hadduu la yimaado riddadiisi isaga waa ansaxaysa sidii furiinkiisa iyo tasarufaadkiisa kale oo dhan walataynu soo tilmaamaynay dee shaaficiyadu inay halkaa ama fuqahada in badan ay iskaga taqliidiyeen o dhan aan ku adkayno shawkani iyo rag fara badanina ay diideen oo ay yidhaahdeen qofkani macsiyadanuu sameeyey ilahay xad buu u yeelo waa xadkii in laga jaro war qofka aan mukalafkayn caqligiisa la qaadin marka inaan ku kordhinin oo inagu aynaan wax kala saarsaarin waislaamihi islaamnimadiisiina waa la aqbalaya marka uu riddadii ka noqday xilli isla xilligiisao sakraansan hadduu ridoobo haddana islaam waa la aqbalaya islaamnimadiisi riddadiisa wa tuqbalu shahaadatu waa la aqbalaya markhaatigii biriddati laga markhaati kacay mutlaqan iyadoon la kala qaadin waqiila waxaa la yajibu tafsiilu kala saarid ayaa waajiba facala lawali ka hore haddaan ku socono low shahiduu bihi biriddatin hadday ka markhaati kacaan fa ankara uu diido xukuya bishahaadati baa lagu xukmin ee falow qaala hadduu yidhaha kuntu mukrahan baan ahaa waqtadathu ay keenta qariinatun wax la xidhiidhay ka asri kufaarinba weyne sidiqa biyamiinhi baa loogu rumayn wa ilaa haddii kale falaa loogu rumayn maayo walow qaalaha hadday yidhaahdaan lafada wuxuu ku hadlay lafda kufrin buu ku hadlay fadacaa dabeedna ikraahan uu sheegtay sidiqa mutlaqan iyadoo la kala qaadinba waa loo rumayn waxau sheekhu yidhi waxaa la aqbalayaa markhaatiga laga markhaati kacay riddada iyo gaalowga mutlaqan calaa wajhi liطlaaq iyadoon waxba la kala saarin iyadoo waxba la kala saarin oo aan wuxuu ku gaaloobay iyo waxaa la sii eegeegin ayaa la aqbalayaa maxay leey riddadu de waa shay khatar badan oo dee qofkan markhaatiga ku kacayaa wuxuu hubsaday ayuunbuu markhaati ka kici karaa qiil baa wuxuu leeyahay yajibu tafsiil may waxa waajiba ninka shahiidka in la weydiiyo maxaa yeelay malaahibtii iyo culimadii wixii lagu gaaloobayay way isku qabteen marka bal waxaan si loola hubsado markhaatiga waa in tafsiil la weydiiya waxaa riddada la yidhaha xukunkeeduna waa shay weyno waa in loo dadaalaa markaa saas ayay culimo badan oo shaaficiyadiina qiilkaas ayay u bogeen oo yidhahdeen huwa almadhab aladi yajibu alqaطcu bihi inahu lmacruufu caqlan wa naqlan bu asnawina yidhi waa shayga waa ka caqli ahaan iyo naqli ahaanba macruufka kuwa ku wanaagsan daba wuxuu sheekhu leeyahay facalala weli qowlka hore haddaan ku soconno oo shuhuudda riddada mutlaq ahaan iyagoon waxba tafsirin in la aqbalayo haddaynu ku soconno low shahidu hadday labadii iyo wax ka badaya biriddatin ay ka markhaati kaadhadheen ninkaasi wuu gaaloobay waxbana ma waxaasi ku gaaloobayna may odhan fa ankara isagiina waa diiday xukima bishahaada markhaatigaasaa lagu xugmino dee wixii riddadu ahayd baa la maray inkaarkiisaasina ma anfacayo waa inu wixii islaamnimada uu ku noqonayo uu la yimaada waaya haddaba haddii uu yidhaahdo waxaan ahaa mukrahan baan ahaa buu yidhi markaa riddadan ay sheegayaan mukrahan mid la qasbay baan ahaa buu yidhi waqtadatu qariinatun wax qariinoo la xidhiidhay xaaladda ayaana tusinaysa ka asri kufaari ninka dee gaalaada haysateo isagoo u sujuudayaan ar kiniisadii wax isu gaabinaya dee waa waa ninkan nin qalaqafaasho la haystu ahaa sudiqa biyamiinihi markaa dhaartiisa ayaa loogu rumayno mar haddii qariina meesha soo gashay saasaa loogu rumaynaya isagu ma la dhaarin wa ilaa haddii kale wax qariinaahiba ma jirto wax alla wax qafaalasha iyo wax haysiya wax qasay midna ma jirin falaa loogu rumayn maayo qawlkiisaa loogu rumayn maayo gabadhii aanu la aqalgelin dee waa kala dhaqaaqeen waxaana la odhanu la kaalay wixii aad ku islaamaysay walow qaalaha hadday yidhaahdaan masalan labadii markhaati waxay yidhahdeen wuu ridoobay ma odhane lafada lafda kufrin ba hadal gaalnimo ku hadlo ama ficil gaalnimo se fadaca ikraahan wuxuu uhi waa run oo hadalka ay sheegayaan waana talkaa ay yidhahdeen waan siday laakiin waa lay qasta sudiqa dhaartiisa ayaa loogu rumayn mutlaqan kala qaadlaanba qariina iyo duuna qariina hadday qariina jirta iyo haddana qariina jirta mutlaqan marka la yidhaahdo waxaan idhi ama saabiq baa fasira ama laaxiq ama tafaasiil hore oo soo martay ayaa laga idlaaqaya ama tu soo socota marka imika mutlaqan biqariina wa biduuniha bay ka dhiganta oo way noo soo hormartay maxaa yeelay markhaatigii muu beeninin markhaatigii dee muu beenin wuxu uhi waa runtood laakiin sidaan ay ahayd buuli walow maata hadduu dhinto macruufun bilislaami mid islaamnimada lagu yaqaanaa dhintay can ibnayni labayna buu ka dhintay muslimiin faqaala axaduma midkood baa wuxu uhi irtada waa ridoowo fa maata kaafiran buu ku dhintay fain bayana hadduu caddeeyo sababa kufrigi lam yarisu ma dhaxlayo wanasiibuhuna fay-un weeye wakadaa in adlaqa hadduu idlaaqana waa lamid fil adhari waxau sheekhu leeyahay haddii uu dhinto nin islaamnimo lagu yaqaanay ayaa laba inanoo muslimiina ka dhintay faqaala axaduma labadii inan baa midkood wuxuu yidhi irtada abaaye waa ridoobay famaata kaafiran gaalnimo ku dhintay kii kalena wuxu uhi waxba kama jiraan fain bayana sababa kufri kan gaalnimada sheegaya hadduu caddeeyo wuxuu ku gaaloobay wuxu uhi wax gaalnimo keenaya ayuu ku hadlay sanan buu u sujuuday lam yaritu ma dhaxlayo wanasiibuhu fayun nasiibkii maalkii dee way kala badhanayaan unuu lahaayo isagii ma dhaxlayo waayo dee murtadka lama dhaxlayo isagu iqraarkiisii wuxuu ahaa inuu ridoobay nasiibkii markaa isagu heli lahaa dee fayo baytulmaalka muslimiinta ayuun baa lagu daray wakadaa nasiibkiisu fay buu noqon in adlaqa hadduu idlaaqo sababta gaalnimada aanu cadaynin fil adhaari haddaan qaban hayla qofku dee gaalnimo ayuu qirayo wixii iqraarkiisaasi uu keenaya ayuun baa lagula dhaqmo wax dhaxla ma yeelanayo waa xataa haddii aanu tafaasiilin watajibu waxaa waajiba istitaabatu lmurtadi wlmurtadati kii ridoobay iyo tii ridoodaba in tooba laga dalbo wa fii qawlin tustaxabu waa la suneeya kalkaasi wahiya fi lxaali waana isla waktiga wa fii qawlin aa saddex isho wey alaaata ayaam saddex maalmood wey fain asaraa haddii ay ku adkaystaan qutilaa waa la dili wain aslama hadduu islaamana saxa waa ansaxaya waturika waa laga tegi waqiila waxaa laa yuqbalu islaamuhu lama aqbalayo in irtadda ilaa kufrin khafiyin hadduu u gaaloobay ka zanaadiqatin iyo wa bainiyatin ba weeye waxau sheekhu leeyahay waxa waajib ah qofku markuu ridoobo ee islaamnimada ka baxo waa in toobad la weydiiyaa murtadkii iyo murtadadii intaan la dilin maxaa yeelay dee labadan qof laba qof oo muxtaramiin ahoo islaamnimada ku dhowrsoon bay haayeen waxaa laga yaaba dee balaayo kale ilaahay inuu bixiye bal waa in istitaabo la weydiiya oo la yidhahdaa toobadkeena marka waa waajib buu yihi qawlna wuxuu leeyahy tustaxabu may waa iska sunan kalkaafirin asliisi gaalkii asliga ahaayoo kale ay toobadkeenkiisu ay iska wanaagsanay ayun bay sunna isaga tahay haddii lagu bilaabana markaba way iska banaantay buu leeyahy haddaba wahiya wuxuu leeyahy istitaabadii fil xaali hadda ayaa la weydiye haddaa laodhan toobadkeena haddii uu markaa toobadkeena haddii kale waa la dili maxaa yeelay dilka ka ratibmaya waa xadoo xadna lama dibdhigo qawlna wuxuu leeyahay may waxaa loo kaadin alaaata ayba saddex maalmood ayaa loo kaadin oo loodhan bal ka soo fikir waa yahay fain lam yatub ninkii iyo gabadhi may toobad keenin bal asaraa gaalnimadii ayay kusii adkaysteen qutilaan labadoodaba waa la dili ala rasuulku wuxu uhi man badela diina faqtuluuhu qofka diintiisa bedela dila wain aslaama hadduu islaamo mid kasta oo raggii iyo dumarkii ka midi saxa islaamnimadiisu waa ansaxaysaa markuu labada shahaado la yimaado hadday ay shahaadaan wallah bal wa turika waana laga tegayaa qul liladiina kafaruu in yantahu yukfar lahum ma qad salaf waa loo dhaafi wixii tegey haddii markaa ay ka soo noqnoqdaan ay wadaan dee tacdiil iyo ganaax kale ayaa loo raacin qiil baa wuxuu leeyahay laa yuqbalu islaamnimada islaamuhu lama aqbalay in irtada ilaa kufri khafiyin hadduu gaalnimo qarsoon u ridoobay oo waxaanu islaamnimada uga tegay gaalnimo qarsoon ay tahay lama aqbalayo oo waa maxay ka zanaadiqatin boqolada zanaadiqada la yidhaah waa qarandiinnaba haysanin ama waxay uga qolo islaamnimadana muujinaysa gaalnimadana qarsanaysa oo dee halkaa munaafiqii bay iskaga dhawaanayaan kaasi wixiisuba dawa waxaa iska qarsoon oo isaga laga aqbali maayo buu leeyahy wa bainiyatin iyo qolada bainiyada la yidhahdo firqada bainiyada la yidhahdo oo waa qola iyanala qur-aanka daahir iyo bain buu leeyahy ujeedadu waa bainka ayaa loo jeedaa ee daahirka loogama jeedo marka bainiyadana dee waa kooxda ibn carabiya baa ka mid aho haddaa tafaasiirta ay qur-aanka ay saaraan waad fajacaysaa waxa inaan arag oo inaan maqal bay ku fasirayaan an tadbaxu baqara caaisha inay gawracdaan yani hal alliyaaliyo halkay doonaan bay uga kacayaan wax alliyaaliyo wixii qalbigooda kusoo dhaca ama ay rumaysan yihiin ayay ayay ayay ku fasiraan yani waxaa qaarkood wax ka soo qaata atafsir walmufasiruun kitaabka la yidhaah baa wax badan ka soo qaata ciddi u baahani kitaabkaasi ku noqon doonta markaa qolada baatiniyada la yidhaahdo ayagana dee waxoodii ba iska wada baatinkaas oo laga aqbali maayo ku dhown ha laga jaro culimaduna e waxay markaa xataa ashaaciradu waxay qabaan dee in nusuusta ay dawaahirkoodaa tahay masalan cibaaro aada u wanaagsan waxaa lahaa camr annasafi sheekh la yidhaha caqiidadiisa annasafiya la yidhaahdo ayaa maqaal aada u wanaagsan oo kulahaay wa nusuusu calaa dawaahiriha nusuusta daahirkeedaa lagu wadayaa buu waalcuduulu ilaa macaani yaddaciiha ahlu lbail ilxaad iyadoo daahirka laga leexdo oo ilaa macaanin macnayaa loo leexdo yadaciiha ahlu lbail dadka ahlubaailka ay sheeganayaan ilaadu waa ilaadka ilahay sheegaya wa walad lmurtadi murtadka ilmihiisa in incaqada hadduu guntaba qablahaa ridada kahor o bacdaha ama dabadeed waaxada abaweyn labaysa aba midkoodu muslimun uu yahay fa muslim wey oo murtadaani hadda ihiina fa muslim wey wa fii qawlin murtadun wey wa fii qawlina kaafirun asliyun weyan bal qultu waxaan haddaa nawowi alhar murtadun wey wanaqala alciraaqiyuunana waxay soo rareen alitifaqa calaa kufri in laysku waafaqsanyahi wallahu aclam waxau sheekhu yidhi ilmihii murtadku in incaqada qablaha riddada ka hor hadduu guntamay aw bacdaha ama dabe riddadii isagoo ayuu guntamay ilmihii waxadu abawey muslimun aabayaashii mid ka mida asalkiisana islaamun baa soo gelaya aabihii aabiye aabiye aabayaashii asalkiisa usuushiisa ayaa mid kamidi muslim yahay fa muslimun ilmahaasi waa muslim oo dee waxa la raacinaya un kaa muslimka ah islaamnimadaas unbaa la qalibaya aw abawo murtadaan hadday laba murtad noqdaanna fa muslimun muslim weeyaano dee mar hadday islaam ahaan jireen islaamnimadii unbaa wax kaga sii hadan yihiino ilmahaasna muslim buu noqon qowl baa wuxuu leeyahy wa murtadun mar hadday ayagii dhaliba ridoogaan ayaguna hal raaciyo waa murtad qawle wuxuu leeyahay kaafirun asliyin waa gaal asliya buu leeyahay isagu nawaawine wuxuu ihi waxaan al adharu murtadun waa murtad mar haddaanu usuusha aabayaashii muslim ku jirin wanaqala alciraaqiyuuna culimada inta reer shaaficiyada raggooda ciraaqiyiin tahay waxay soo rareen ar itifaaq calaa kufri gaalnimadiis in laysku waafaqsan yahay wallahu aclam wa fii zawaali milkihi haddaba milkigiisa suulidiisa can maalihi bihaa ridadu kasula aqwaalun baa ku sugan adharuhaa waxa weeye in halaka murtadan hadduu ridoobo baana waxa addaeya zawaaluhu bihaa riddadii inuu ku suulay wain aslama hadduu islaamana baana waxa addaeya innahu lam yazal inaanu suulin wa cala alaqwaali qowliyaalka haddaan ku socono an yuqdaa minhu waxa laga gudi daynun lazima qablahaa dayn ku laasimtay horteed wa yunfaqu calayhi minhu waana laga nafaqayn walasaxuna yalzamhu waxaa waajib ku ah qurmu itlaafihi wuxuu dilay in laga magdhabayo fiiha intaa uu murtadka yahay wa nafaqatu zawjaatin dumar nafaqooyinkoodna waa laga bixin wuqifa la joojiyay nikaaxuhunna iyo wa qariibin mid qariiba waxau sheekhu leeyahay murtadka xagga guurkiisa waynu ka soo hadalnay oo qofku marka uu ridoobo gabadha hadduu mehersaday oo aanu la aqalgelin waxaa la yidhaha tanajazat ilfurqa waynu soo marray waa kala dhaqaaqayaan waa inuu dib u mehersadaa markii lagaba soo dareero loo soo mehelay kadib hadday mid isqabsadaan uu diinta caayo ama nebiga waa kala dhaqaa mar damba un ha loo fadhiisto oo weligeedii hala weydiista wey kaa horena waxba kama jiraan meherkiina kala barh bay yeelan haddii u aqalgalay oy is arkeen waataynu soo tilmaannay madhab shaaficiya walxanaabila waxa weeye in haddii intaanay cadad bixin uu soo islaamana in nikaaxooda daa'imayo haddii u soo islaami waa inay kala dhaqaaqayaan labada madhabee kalena waxay qabaan tanajasat ilfurqa inay markaba kala dhaqaaqayaan oo nikaax jadiida loo baahan yahay halkana maalkii buu inooga hadlaya bal xoolihii murtadku lahaa ninkaa diinta ama ilaahay ama nebiga caaye ee ridoobay ee diinta ka baxay bal hadda xoolihiisii siday xaaladeedu noqonayso wa fii zawaali milkihi milkigiisii inuu ka zuulayo can maalihi xoolihii uu lahaa bihaa riddadii inuu kasoo aqwaalun culimmadu waa isku qabteen qowl markaba uu ka zuulayo iyo ka zuuli maayo ka saddexaadna waxa weeye adharuha qowlashaa waxa ugu daahirsan in halaka murtada bal ninkii waa dee loo kaadino waa loo yeedhayo waar islaam baa loona toobad baa la weydiin in halaka murtadan hadduu isagoo sidii u gaala dhinto baana zawaaluhu waxa caddaatay maal inuu maalkiisa milkigiisa ka baxay bihaa riddadii isagoo sidii u ridaysan hadduu ku dhinto xoolihii uu lahaa milkigoodii waa ka baxeen milkigiisii xoolihii waa ka baxeen oo dadkii dhexlayay ma dhexlayaane bangiga muslimiinta lagu subaya wain aslama hadduu islaamana baana waxa caddaaday annahu lam yazal inaanu ka suulin haddii uu soo islaamina milkigiisi halkii buu jiraya wa cala alaqwaal haddaba qowlyaalka haddaan ku soconno yuqdaa minhu daynun lazima qablahaa wixii dayn hore lagu lahaa ninkaa ridoobay xoolihiisa waa laga bixin maxaa yidhi haddii milkigiisa la yidhaha waa jooga ama waa mawquuf waa iska cadi haddii la yidhaha waa zuulaynaa dee mawdka riddadani mawd kama dara oo qofku xati hadduu geeriyoodo isagoo xoolihii ay ka milki wareegeen baa laga bixinaya dayntii lagu lahaa marka riddadu laa taziidu cala almawt daynun lazima qablahaa dayntii horteed timi wa yunfaqu calayhi isagiina waa laga nafaqayn minhu maalkiisaasaa laga nafaqayn oo waxa laga soo qaadayo dee mu-anu tajhiiskii maydka oo kalun baa laga soo qaadaya maydkii dhintayba saw qarash yaroo markaa uma baahnayn waxaa la siisiinayana mu-anu tajhiisun baa laga soo qaadaya illa waa ninkaa kafantii loo soo iibinaya la dilaya hadduu tooba keeni waayo wal asaxu yalzamuhu qurmu itlaafihi fiiha asaxna waxa weeye inuu ku laazimayo qurmu itlaafihi fiiha wixii masalan uu dilay magdhowgiisuna waa kulaazima fiiha riddada waa ku laazimaysa iyana leeya asax waxa weeye yalzamuhu qurmu itlaafihi wuxuu dilay ila waxaa wixii ka horreeya maalkaa laga bixinaya laakiin fiiha riddada dhexdeedii waxa uu dilay isagaa magdhowgiisa laga rabaa ونفقات زوجات ونفقة الزوجات وقف النكاح هن وقريب ضمركي لا جوجيي غوركوده ee mesela dee madkhuulaadka ahaa iyo qariibkii ay nafaqadiisu markii hore waajibka ku ahay isagaa laga doonayay ku laazimay maxaa yeele waa xuquuq isaga ku xidhan aanigaas xagurjan wuxuu leeyahy war nink waxba uma haysay wixiisii ina laga joojiya waxba ku waajibi maayaan waidaa waqafnaa markaan joojino milkahu fatasarufuhu tasarufkiisu in ixtamala alwaqfa hadduu joojin aqbalayo ka cidqin iyo wa tadbiirin iyo wawasiyatinba weeyana mawquufin waa la joojin in aslama hadduu isla nafada uu fuliyo wailaa haddii kale falaa ma fulayo wa baycuhu iibkiisa iyo wa hibatuhu iyo wa rahnuhu iyo wa kitaabatuna baatilatun weeye wa fi lqadiimina mawquufatun waa la joojin wa cala alaqwaali qowlalka haddaan ku socono dhammaantood yujcalu maaluhu cinda cadlin ayaa la dhigi wa amatuhu addoontiisana cinda imra'atin hiqatin ayaa loo dhigi wa yu'addii mukaatibuhu wuxuu u gudayaa annujuuma xoolihii ila alqaadi buu u geyn waxau sheekhu leeyahay haddaynu markaynu milkigiisa joojinno qawlkii adharkaan ku soconna idhaa milkigiisi waa mawquuf wixii u lahaa ninkii waa tasarufo waxbuusa sameeyey dabeed seebaa la odhan tasarufkii kala qaadoo waxau sheekhu leeyahay in ixtamala alwaqfa haddii uu tasarufkaasi aqbalayo joojin haddii tasarufkaasi mid la joojin karayo oo bal intay xaaladiisu dhinacuunu dhici karta sharci ahaan haddii wax la joojin karayo iyo tacriiq aqbalaya waa maxay waa cidqiga xorayntii tadbiir addoonu dib dhigay wuxuu dardaarmay intaba sharcihan waa la joojin karaa oo cidqigii waa la joojin kara waa laka bal muddaha la joojiyo tadbiirkiina waa lawasiydina waa la mawquufun waa la joojin laazimidiisii iyo socoshadiisii in aslama hadduu islaama nafada wuu fulaya wa ilaa hadduu murtadnimo ku dhintana falaa ma fulayo wixii aan aqbalayn haddaba joojin bu halka inoo gala wuxu uhi wa baycuhu iibkiisi wuxuu iibiyey wa hibatuhu wuxuu hibeeyey wa rahnu wuxuu rahan dhigay wa kitaabatuhu iyo addoonku kitaabiyey intaa midnaba tacriiqiyo joojin ma aqbalayo iibkii hala joojiyo halkaa mucallaqa ahaad ma aqbalayo imaa inuu sidiisaa ku socday in la fasira waxba kama dhexeeya hibadiina waa la mid rahankiina waa lamid kitaabadiina waa lamid oo lama joojin karayo baailatun baail weeyaanoo wuxuu ku dhisan yahay inaan cuquudda la joojin karin waa jadiid qadimna wuxuu leeyay mawquufatun waa la joojin cuquudda waa la joojin karaa buu leeyahy hadduu islaamana sixadeeda la xukmiy haddii kalena xukmin maayo وعلى الأقوال قوليالك هذا كسعنا دمانتون يجعل ماله مال كيسي مع عدل عند عدل إن عادلو إلى لي اللودي بحوله كي مركو قف الردوبة وأمته أضون هضور هانا وأمتنا عند امرأة ثقة قبل ثقة أي اللودي بأما قف يعني محرم كذا أدون كتابية هدو جرا حقو حولك إن اللي نشوت كريم مايه ويؤدي أو كهريي مثلا كهريي لواتن لباطل وين هذه كريه ويؤدي مكاتبه مكاتبه kii uu kitaabeeyu hi haddaad intaa keento xor baa tahay annujuuma nujuumta waktigana waa la ydhaha xoolaha lagu kitaabayna waa la ydhaha hadda waa xoolihii xoolaha wuxuu gudayaa ila alqaadi qaadiguu dhibo xidhan ninkii kitaabeeyey dee waa ridoobo oo kaa inkaartu ku dhacdaye xoolihii igu lahaana waa kuwaase qabo markuu xoolaha iska dhammeeyo ayuu dabeetna xoroobaya wallahu aclam kitaabu zina zinadii ayuu u kitaab yahay markaa shayga zinada la yidhaahdaa waxaa weeye isu tagga ah ragga iyo dumarka aan isu xalaasha ahayn ay isu tagaan ayaa la yidhaahdaa markaa dembiyaalka kuwa ugu xun ayuu ka mid yahay dadkii diimaha lahaay oo dhammina waxay isku waafaqeen xaaraannimadiisa diin lagu xalaaleeyeyna ma jirin sidaa daraaddeed ayaa xadkiisu uu ugu adag yahay xuduudda maxaa yeelay sharaftii iyo nasabyaalkii ayaa intaba uu waxyeello ku yahay cirdigii iyo sharafdii dadka ayuu dhaawacayaa nasabkii iyo xigtinimadoodii iyo abtirsiintoodii ayuu isdhex gelinayaa markaa ilaahayna wuxuu uhi azaaniyatu wazaani fajliduu kulla waaxidin minhuma mi'ata jalda gabadha sinaysata iyo ninka sinaysa mid walba waxaa ku dhufataan boqol jeedal waa marka ay yihiin dad aan meer hore iyo reer hore soo yeelanin waxaa jirtay aayad qur'aana oo sida ay sheegeen mufasiriin badan ay ka mid ahayd suurat laxzaab oo xukunkeediina uu baaqi yahay laakiin lafdigeedii la nasaxay washaykhu washaykatu yaazanaya farjumuhum albatta leeyahay ka meel hore soo maray iyo ta soo martay markay zinaystaan labadooda rajmiya oo dhagax ku dila taa suuratulaxzaab bay ka mid ahayd lafdigeedii iyo akhriskeedii ayaa la nasaxay xukunkeedii laakiin waa baaqi rasuulkuna sala allahu alay slam ninkii maacis la odhan jiray waa rajmiye gabadhii qaamidiyada la odhan jirayna waa rajmiye oo dhagax ayuu ku dilay inkastoo maanta yani xukunkaa kitaab walba inoogu cad ee qur-aankii inoo caddeeyey ee sunnuhu inoo caddeeyey ee kutubtii fiqaydii culimmadii islaamka oo dhammi ay isku wada waafaqeen maanta uu muran iyo hadal fara badan la geliyey oo la tilmaamay in la dhaafay amaba inuu yahay naxariis darro iyo waxaan bini-aadminimada ku habboonayn oo sida ay tahay mid ciddii sidaa ku dhawaaqda ama rumaysa ay tahay mid ku gaaloobaysa oo kaga hor imanaysa diinta midda labaad waa isku mid azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidu minma minhumaa miata jalda ayaddaa ilaahay leeya boqolka jeedal ku dhufta iyo aqiimu salaata waatu zakaata zakada bixiya iyo salaada ooga labaduba waxa weeya waa amaro ilaahay uu ina faray oo laynooga baahiyay inaynu fulino markaa laba xugun ayay zinadu la gaar tahay mid weeyaane markhaatigeedu waxa weeyaan afar afar nin ayuunbaa ka markhaati kici karaa oo weliba in alaabtoodu isku jirtay labada qof ee kala zinaysanaya ka markhaati kacaya yani sida loo adkeeyey sharafda iyo dadka in nasabkooda iyo sharaftooda la dhowro haddii ay sidaa u caddayn waayaan waxna sheegaanna ayaga ayaa siddeetan jeedal xadulqadafa lagu dhufanaya xataa hadday saddex arkaan oo mid afraad la waayo saddexdoodaaba waxaa lagu dhufanaya xadulqadafkii iyo boqolka jeedal ayay la wadaa ayay ku gaartahay daba sheekhu isagoo inoo sheegaya xaqiiqada sharciga wuxuu ihi ilaaju dakari xubinka labka oo la geliya bifarjin xubin dhadig muxaramin muxaramun kaasoo la xaram yeelay licaynihi yani ilaajintaa daraadii loo xaram yeelay khaalin farjigaasoo ka maran can shubhati farjigaasoo mushtahan mid la ishtiheeyo dabci ahaan loo doono ah yuujibu lxadda xadka ayuu waajibiyaa kaas waxau sheekhu leeyahay haddii aad doonaysa zinada xadka waajibisa waxa weeye ilaaj iyo gelin dikarka iyo xubinka labka ee ragga oo la geliyo bifarjin xubin dhadig xubinkaa taranka ee dhadiga la geliyo ayaa la yidhahdaa markaa haddaba farjigaa marka ay la gelinaya ay ka zina xadka uu ka waajibayo ayuu dhowr qayd inoogu xidhay wuxuli dakarkaasoo la geliyo bifarjin farji dumar farjigaasoo muxaramun muxaramin la xarimay maxaa loo xarimay licaynihi yani ilaajka iyo utegidaas ayaa loo xarimay cayn ahaantiisa ilaajka cayn ahaantiisa ayaa loo xarimay khaalin can shubha kaasoo weliba ka khaali ah shubha iyo ismoodsiiskii xadka ridayay mushtahan kaasoo dabci ahaan loo doono oo farji la doono ah anaa dee qof aadamiyoo nool ah ilaajinta iyo utegidda noocaas ahi yuujibu lxadda xadka ayuu waajibinayaa xadka oo dee boqolkii jeedal iyo sanad in la masaafuriye ah haddii aanay guur hore soo marin iyo in dhagax lagu dilo ah haddii uu qofku guur hore soo maray sida naska iyo